gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa dhagax dhigay wado laami oo laga hirgelinayo degmada daarusalaam ee magaalada muqdisho munaasabada dhagaxdhiga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada daarusalaam mudane maxamed cabdiraxmaan maxamuud iyo marti sharaf kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa bogaadiyey iskaashiga ka dhexeeyo bulshada ganacsatada iyo maamulka degmada ee lagu hirgelinayo kaabayaasha isku socodka wadooyinka tusaalena u noqon karto horumarka magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ay samaynayso meelaha daafaha degmooyinka ka samaysmo oo sidaanoo kale loo soo dalxiis tago adduunka markaa tagto waddada la maraayo waxaa waaye waxaa la sameeyaa kontarool oo looga qaado baabuurta iyo gaadiidka soo gelayso lacag looga qaado lacagtaasna dib loogu celiyo dalkaasi iyo degmadaasi iyo dadkoodaba marka waan gaaraynaa haddii ilaa yidhaahdo waxaa halkan ka bilaabanayso waddo laba kilomitir ah oo gaari doonto ilaa iyo horay iyo xuduudda balcad ku sii socon doonto dhanka kale ilaa iyo laamigii ka soo leexanaya jidkii warshadaha runtii berigii la dhisaayey waxaad mooddaa xoogaa rajadan badan lama qabinin saanaa wax noqonayan leesma lahayn waa la yareeyey hal raaweyey eeday ballacooduna aadu uu yar yahay laakiin hadda tan waa laba ayay noqonaysaa tan xagga ka soo bilaabatay la qabsan doontaa insha allahu laba seed oo labaatan mitir ah ballaca weliba waxaan jeclaa in labaatan inta laga sii badiyo soddon la gaarsiiyo marshebiyoodigana uu sii dheer yahay say u noqoto wadda haawey ah oo tusaale u noqoto waddooyinka waxaa waaye dal ninkiisaa dhisto asigaa quruxsado cidna inta kuu timaado kuu qurxi mayso kuu dhisi mayso adigaa lagaa rabaa inaad aragtidii la timaado adigaa lagaa rabaa inaad mashruuci la timaado adigaa lagaa rabaa inaad qabsato marka sidaa darteed inaan waxayna dhisanno annaga waxaynaan isku ceshanno waa inaan ku dadaalna haddii ilaa yidhaahdo maamulka gobolka banaadir ayaa magaalada muqdisho ka hirgeliyey wadooyin muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka